فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada idaacadda alfurqaan caawa oo khamiis ahna waxaad ku dhegaysan doontaan xarakada shabaabulmujaahidiin oo war ka soo saartay hadalkii ka soo yeeray ra-iisul wasaaraha itoobiya ee uu ku sheegay inay qabsan doonaan xeebaha soomaaliya bayaan laba luqad ku soo baxay ayaad dhuuxa ku dhagaysan doontaan maxay tahay sababta ay itoobiya mudnaanta koowaad u siinayso inay la wareegto saylac waraysi laba qayb ka kooban oo aynu la yeelanay aqoon-yahan ibnu muflix oo si qoto dheer kaga hadlaya damaca itoobiya ee saylac ayaad ku dhagaysan doontaan barnaamijkeena inshaa allah sheekh yuusuf kaba ku tukada waaliga shabeellaha dhexe oo ka hadlay ciidamada xasan sheekh dhowaan ka soo celiyey gudaha dalka eritrea muxuu waaliga ka yidhi hadallada damaaciga dhuleed ee ka soo baxaya shisheeyaha maxayse tahay fariinta gaar ahaaneed ee uu u dirayo xasan sheekha waxaad dhegaysan doontaan qaybta labaad waraysi aynu la yeelanay kaba ku tukade qodobada dhuuxa sidoo kale waxaa ka mid ah mid ka mid a dhallinyarada gobollada waqooyi oo si xikmad leh uga hadlay damaca abiye axmed ee ku aadan boobka xeebaha soomaaliya barnaamijkeena waxaad kaloo ku maqli doontaan xalqada kow iyo tobanaad ee xubinta caafimaadka qodobadaas iyo mas-uul ka tirsan dowladda federaalka iyo xubno reer galbeed ah oo ka shiray sidii looga hortegi lahaa mabaadi'da diineed ee ay ku dagaalamayso xarakada mujaahidiinta al-shabaab loona dhiirigelin lahaa wadaadada dowladda federaalka ayaad ku dhagaysan doontaan barnaamijkeena waa mar keliya dhuuxa فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
waa afarta bisha rabiicu thaani sanada kun afar boqol afartan iyo shanta hijriga waafaqsan ah sideed iyo tobanka bisha tobanaad sanada labada kun iyo saddex iyo labaatanka ee miilaadiga ah aan ku bilowno barnaamijka xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa war-saxaafadeed ka soo saartay hadalkii ka soo yeeray ra-iisul wasaaraha itoobiya ee uu ku sheegay inay qabsan doonaan xeebaha soomaaliya bayaan laba luuqadood ku soo baxay waxaa noo soo jeedinaya waryaheena cabdulaahi yaasiin jaamac war-saxaafadeed ka soo baxay xarakada shabaabul mujaahidiin oo looga fal celinayo warkii itoobiya ee ahaa inay doonayso inay la wareegto dekada qadiimiga ah ee magaalada saylac ayaa waxaa ciwaan looga dhigay damaca abey axmed ee qabsashada xeebaha soomaaliya war-saxaafadeedka oo ku taariikhaysan saddexda rabiicu taani kun afar boqol afartan iyo shan ee hijriga geesta kalena ku beegan sideed iyo tobanka oktoobar laba kun saddex iyo labaatan ayaa waxaa lagu yidhi asiga oo dib usoo nooleynaya cadaawada taariikhiga ah iyo midda diineed ee kala dhexaysa muslimiinta bariga afrika wuxuu abey axmed uu mar kale si aan gabasho lahayn u muujiyey damiciisa isballaarinta ah ee ku aadan in uu ku lugufidsado dhul hor leh oo soomaaliyeed war-saxaafadeedka xarakada shabaabul mujaahidiin sidoo kale waxaa lagu yidhi khudbad uu dhowaan u jeediyey siyaasiyiinta dalka itoobiya waxauu abey axmed sharaxaad uga bixiyey qorshayaasha siliibiyiinta iyo uhanqaltaagga ay ugu jiraan inay qabsadaan soomaaliya si ay uga faa'iidaystaan dekedaha dalka fursad dhaqaalan ah ay ugu abuuraan siliibiyiinta itoobiyaanka ah ee aan wax bad ah lahayn boqoradii soo maray xabashida laga soo bilaabo maamulkii solomon ilaa iyo mingisto ilaa iyo lagu keeno midka maanta hogaaminaya ee abey axmed waxay nasaarada itoobiya bannaanka la taagnayd siyaasadooda soo jireenka ah ee ku aadan qabsashada soomaaliya gurashada khayraadka waddanka iyo gabodfalka ka dhanka ah dadka soomaaliyeed ayaa lagu yiri war-saxaafadeed ka soo baxay xarakada shabaabul mujaahidiin waxaanuu intaa ku daray war-saxaafadeedku sanadkii kun sideed boqol sagaashan iyo kowdii warqada uu dowladaha reer galbeedka saliibiyiinta ah u diray waxa uu miniliqii labaade ee xukumayay itoobiya ku yidhi xuduudeennu waxay gaarsiisnayd ilaa iyo badda waxaan weynay awood aan ku difaacanno sidoo kalena wax gurmad ah kama aanaan helin awoodda kirishtaanka ah taas waxa ay keentay in xaduudyaheennii dhanka xeebaha ay gacanta u galaan muslimiinta hadda xilligan kuma tala jirno in aan awood ku soo ceshanno xaduudaheennii badda balse waxaan kalsooni buuxda ku qabnaa in ay awoodda kirishtaanku noo soo celi doonaan xeebaheenna war-saxaafadeedka xarakada shabaabul mujaahidiin ay ka soo saartay damaca itoobiya ee ay badda soomaaliya inay kula wareegto ku doonayso islamarkaana ay dekadaha ku maamulato waxaa sidoo kale lagu yidhi cadaawaddan taariikhiga ah iyo kuwa la midka ahi waa waxa uu salka ku hayo hadalka ka soo yeeray abiy axmed xarakada shabaabul mujaahidiin waxa ay muujisay sida ay uga didsan tahay islamarkaasi in uga soo horjeedo damaca itoobiya waxaanay tidhi iyadoo laga jawaabayo hadalka ka soo yeeray abiy axmed oo aan kor ku soo xusnay xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay guud ahaanba dadka muslimiinta ee ku nool bariga afrika gaar ahaana dadka soomaaliyad ugu baaqaysaa in ay maal iyo muruq wixii ay leeyihiin isugu geeyaan la dagaalanka nasaarada itoobiya kana hortagaan damacyada isballaarinta ah ee ka guuxaya maanka xabashida intaasi kadib xarakada shabaabul mujaahidiin waxay soo hadal qaaday maamulada shisheeyuhu soomaaliya uu ka dhisay waxayna tidhi muslimiinta ku nool soomaaliya waa inaysan marnaba wanaag ka sugin maamulada riddada ah ee diintooda sharaftooda iyo dhulkooda ka iibsaday saliibiyiinta u gogol xaaraya hormuudna ka ah in ay xabashidu qabsato bariga afrika sidoo kale xarakada shabaabul mujaahidiin waxay tidhi madaxda murtadiintu waa kuwii hore itoobiya ugu wareejiyey qaar ka mid ah dekadaha muhiimka ah ee soomaaliya haddana u hanqaltaagaya inay iibsadaan intii soo hartay xarakada shabaabul mujaahidiin waxa ay caddaysay inay ka soo horjeedo in itoobiya haba yaraatee waxbad soomaaliyeed ah ay la wareegto amaba ay maamusho waxaana war-saxaafadeed ka soo baxay ku tidhi xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay si cad oo aan gabasho lahayn u diidaysaa qorsho weliba oo lagu doonayo in itoobiya loogu sharciyeeyo taaka ka mid ah xeebaha dhulka soomaaliya jihaadkii ay awoowayaasheen la galeen xabashida sida imaam axmed gurey sheekh xasan barsane iyo sayid maxamed cabdulla xasan ayaa ahaa midkii hor istaagay in itoobiya ay xaqiijiso ahdaaftii ay ka lahayd geeska afrika war-saxaafadeedka sidoo kale waxaa lagu yidhi xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay allah idamkiis ku taagnaa doontaa dhabbahaas iyada oo la dagaalamaysa saliibiyiinta itoobiya kana difaacaysa diinta dalka sharafka iyo hantida dadka soomaaliyeed ee muslimiinta ah
إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
waa qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa ayaan tallaabsanaynaa maxay tahay sababta ay itoobiya mudnaanta koowaad ugu leedahay inay la wareegto zaylac waraysi arrimahaasi ku saabsan ayaan goordhow soo wadnaa laakiin markaan ku soo dhowaada weliga shabeellaha dhexe sheekh yuusuf kaba ku tukade oo ka hadlay ciidamada u dhowaan xasan sheekh ka soo celiyey gudaha dalka eritrea sheekha ayaa sidoo kale soo hadal qaaday damaca dhuleed ee kasoo baxaya shisheeyaha waxaa idinku soo maqan qaybta labaad waraysi weliga shabeellaha dhexe uu siiyey warbaahinta alfurqaan waxaana waraysiga noo qaaday waryaheena cabdifataax filibiin mar kale sheekh yuusuf kaba ku tukade kusoo dhowow warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan iyo qaybta labaad ee waraysiga waa ku dhowa dhowaan waxaa dalka dib loogu soo celiyey ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalk oo lagu soo tababaray dalka eritrea maxaad arrinkaasi ka leedihiin bismillaah waan la soconnaa in uu tegey eritrea oo ka keenay dufcaddii labaad ee dhallinyaradii la khalday ee eritrea la geeyey ee shan sana meeshaas lagu haayey ee markii hore laga soo tegey oo damaanadda loo soo dhigtay inuu haddana inta kuwa kala geeya damaanad kale u dhigay laakiin nasiib wanaag shan kunaa la keenay marka hore maantana cadadku shan kuwa keliya shantii kunoo la keenay maalintii la keenay ayaan la hadalnay dad baa markaas waxay lahaayeen war shan kunoo ciidan waa ashaxo ciidan xoog badan oo lasoo tababaray oo balaaya ka dhacday ayaa la lahay war ilaahay nin la dararsano ciidan ma noqdo xoogna male inallaaha qawiyun casiis ilaahay dadka dhan isagaa ka adag ciidan wax u mataro tababarna wax u mataro nin ilaahay la dirra shanta kun maalintay yimaadeenaan la hadalnay dadka dhalna waa la hadalnay waxaan ku nidhi wiilashiinnaas ka qabsa dhammeesha shan sanaad bannaanbaxayseen shan sanaad lahaydan ilmahay waa la khalday waa la la'yahay waa yimaadeen waa laga ilaalshay in la tuso jidkaa la soo gelishay markay soo baxeen waxaan nidhi ciidankaas soo baxa qoryihiinna la imaada waa idin lacagaynaynaa waa ka dhega adaygeen qaarna waa ka yimaadeen laakiin wixii ku dhacay waa la ogay halaaggii ku dhacay waa la ogaa marka waxaan leeyahay kuwii hore waaba khaldami kareen waxay ku khaldami kareen waxa soo socda ciday weydiiyaan ma lahayn laakiin maanta kuwan waxay ku cibro qaadan karaan saaxiibadood marka waxaan leeyahay ciidanka la keenay maanta asagii waa bedelay wuxuu yidhi bil fasaxaa la siiya bisha fasaxoo la siinaya waa jaanis waxaan kula hadlaa ciidanka nimanka ciidanka ah ee eritrea laga keenay bisha jaanadka aad heysatiin waxaa ka mid a jaanishada aad heysatiin inaad warsatiin raggeedinka soo horreeya maxaa soo qabsaday inaad isweydiisiin maxaa laydin kala shana maxaa laydinkaga soo tegey ninkan ciidankii meeshan uu keeno dhan waa ilaahay halaagay nin ka maacayman qoryahoodina annaga ahaydna bakhtigoodina bannaanka u daarsayay maanta waxa laydiin keenay laydinma keenin hadduusan idiin baahan idinma keenin waxuu idiin keenay waa inuu dab idinku shubo haddaan shala lahayn waa ku dhimanaysiin laakiin loo maleynaya inay been tahay maanta kiyaara waay bannaankay taallaa waxaan idin leeyahay gacantiinna waa la daayey ha ku soo noqonina ninkaas ee adduunkiinna raacda laba boqoloo dollar oo ilaahayo rasuulkiisa aad la diriraysay diinta islaamka aad la dirirayso ee dad muslim ahoo ilaahay kitaabkiisu kor waaya leh inaad u kaalmaysa ninka soo horjeedo ilaahay kitaabkiisu hoos waaye inaad ku dhimataah waa dadnimo xumo waa doqonnimo waa dadnimo yaro ayaga dhallinyarada saasaan leeyahay annaga dhiiggiinna wax ma rabno niman soomaaliyeedaa tihin maxaan ka rabnaa annaga dhimashadiinna annaga waxaan leenahay cadowaa fadhiya yuganda burundi etoobiya maraykan waxa aan ishayno waa u jeedin intaanoo ciidanoo ajnabi oo waddankan kusoo duusha adinkana waddankaad nala leedihiin oo dad dadka soomaaliyaad ka mid tihin haddaadan waddanka nala celayna naga ha ku dhimanina naga fadhiista haddaad timaadiinna oo rabbilkacba allaha arkee dhulka suubiyaan ku dhaartay tii hore inay noqonayso wax mogtaa lagu ilaabato midda idinku dhacdo waalidkoodana waxaan leeyahay war waataad budaaharaadayseen ood qayladhaamayseen oo aad lahaydeen ilmahan yaa la qad ilmihii yaa la waxeeyey ilmihii yaa nala ka xaday ilmihii yaa nala ka xoogay maanta waa tanaa bareelaa lagu keenay kuwa bareelo lagu sidaa la keenay kuwa kuraas lagu riixa ayaa la keenay kuwa xaggaa lagu soo duugay kuwa akhlaaqba ma leh oo insaaniyadda dhannay ka baxeen war ilmihiina gacantiinna ku jiraan maanta gacantiinna ku qabsadha adinkuna waxaad weydiisay nimankii la soo diray ilmihii la soo diray oo eritrea laga keenay waalidkood habrihii dhalay odaashada ku wixmaan ku leeday weydiiya midda kale weydiiya kuwii inta isu soo kaaya dhiibay meeshaan ugu geyno gacanta ugu sanibla weydiiya war ilmihiinna annagu ma rabno hawl ka badanaa noo taal ilmahaas kuwi nacashada haddii ay cawaadku idinka runahay haddii aad soo dirtiin naadda meesha u socdaan waa taqaaniin sideedaba shabaab shalay waxaa ladahay soo qoryaha ka soo qaata shabaab inaan qorya laga qaadan karin waa arta qor laga qaadaya aawey waxaan idin leeyahay marka waalidku hadda gacantiina cida kuma degna ilmaha kuwinaha ama xirta ama qabsadha ama beer u dirda ilmihiinna qabsadha saasaan leeyahay haddii war wax taro haddii kalena waa noo meehi ayadahayd waa dhowr ruumudgood mugga soo gaaraan ugu dambayntii sheekh yuusuf sheekh ciise kaba ku tukadee waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe maxaad ku soo gebagabeynaysaa waraysigan ay kula yeelatay warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waxaan waraysigan ku gebageynayaa awalan horta ciidanka mujaahidiinta ee furmaha ku jira waa u mahad celinaya bacdallah ilahayaanu mahad celinaya tuma mujaahidiinta ribaadka ku jira ee maanta diyaarka oo cadowga ilahay inay la xisaabtamaan ayaan bogaadinayaa waxaana leeyahay runtii ilaahay aad run sheegteen waxaa laydinka rabana intaas keliya waa inaad ilahay run sheegtiin ina allaha laa yukhlifu almiicaad ilaahay ballankiisaa run noqonaaya waxaad haysatiin ballan marka mujaahidiinta waxaan leeyahay wain cudtum cudnaa gaaladu hadday soo naqdaan dad aan weli moogtahay inay dhintaan maahan aan caqli badan lahayn waxaa la rabaa inaad u dhigtiin darsal akhiir darsigii ugu dambeeyey casharkii ugu dambeeyey inaad dhigtiin waxaad og tihiin maalintii nimankan markay soo duulaayeen inayna soo weeraraan akhayre ilaahay wuxuu leeyahay casaa an takrahuu shay-an wa huwa khayrun lakum mujaahidiinta marka sidaasaan leeyahay ee ballankii ilaahay waad hesheen yaqiinana idinkaga siyaaday dariiqa waa hesheenoo ku laazimo murtadiinta iyo madaxdooda waxaan leenahay hal sanaan dagaal ku jirnay waxaa idinku qabsada hadday hal sana saas yihiin ka digtoonaada tiiyoo kale mujaahidiintu maalintii aad u imaanaysiin waxaysan haysan aad u keenteen waa ogtihiin adkaa ku soo wareejiye ninka idin le qoryaha qoryaha ka qaada risaas ma haystaan xabad ma haystaan waa yar yihiin meeladhahay ku jiraan idindhahayana caqligiisa ilaah idinku dhaasheeye dadkii shabaabul mujaahidiin waxay dhisan yihiin labaatan sannadood labaatan sannadood ciidankii dhisnaay aan waxaan ku soo afjaraa yacni shan bilood iyo afar bilood iyo aan ordaad aan soo qaqabaa macnaha waa nin aan waxba ku xisaabtamayn wax maqaayiis ciidama iyo wax istaraatiijiyada iyo wax dagaal wax ka yaqaano lama arko waa nin shacab oo maskiin oo oo indhoola ninka nin indhoola usha u dhintana inuu god ku rido waa wax la yaqaano waa macruuf waxaan idin leeyahay dagaalka dhan waxaa la qaaday waxaa ogtiin labaatan iyo shan macrako waaweyn oo faasil ahaa dhacday sideedaba dagaalka aan soo dhaafno shan iyo labaatan kaasna tan ugu badan soddon daqiiqay socotay shan iyo labaatan soddon ku dhufo meeqa daqiiqa la diriray waa waxa laba iyo toban saac iyo nus laba iyo toban saac dagaalka dham oo soo marnay oo wixii ciidan ahay lagu burburiyey oo wixii hubahay lagu qaatay xisaaba shan iyo labaatan macradood min soddona laba iyo toban saacadood iyo bar waay laba iyo toban saacadood iyo bar waay dagaalamada dhan ood gasheen labaatan saacadood ciidan ka diyaargaroobaya laba iyo toban saac ee bar waxay idinka qaateen iyo waxay oru haysteen yaa badan hadda allahu yaclam waxaad ogaatiin dagaalku afartan daqiiqo meel gaartay dagaalku ma jiro afartan daqiiqadood marka oo aad waxaad haysiin meesha dhigteen hub iyo iyo iyo saanad aad dhigteen meesha iyo wixii labaatan sane la tidnisayo waa waxaa idinka idin sugaaya hawshaanna horan uu kugu sheego etoobiya ka quusatay amisomaa ka guuraysa oo ka cararaysa waxaan idin leeyahay waxa aad wadiin xasanoo waxba kaaga soo bixi maayaan isu naqo waxaan ku leeyahay ilaahay shaari baad daysatay iyo tuur cerahoo daysatay ilahay waxba uga qaadi weysid wallahi adaa waxba uga qaadin kuwaas maraykan diyaaradiisad waxba uga qaadi weyse waxaas waxba ma qabtaan madaxweynenimaduna been waaye madaxweynenimo jarta ma aha waa nin ashaada la dirir ah oo afar sano diinta la dirir ah sideedaba cabdullaahi yuusuf waa lagu bilaabay shariif sheekh axmedaa lagu xijiyey adaa lagu xijiyey farmaajaa lagu xijiyey weliga shabaab la dirir shaqo aan ahayn in soomaali la hormarsho ma joogto yaa shabaab la dirira ashaada la dirirnimo waaye haddaad marka wax qaba weyse oo si kasta yeesha maraykan waa kuu jeedaa inaad wax kasta dagaalka waa kugula jiraan meeshaasaana tabar ku dhigtay iyaguna waa u jeedaan waxaad tidhahdaa markaa niman yago kiskusbi intaasa noogu dhammaato beriga waa ku dhihi karaa shalay haddaan ku yidhahdo waa layla yaabi lahay shalay markaad boodoobayse ood indhaha caddayaysa oo shabaab biyaa ka guray alleed waa waa waa malay biyaa ka guray haddaan hadda intaan ku yidhahdo dadku waxay dhihi lahaayeen adiga mawaalagaa lay dhihi laakiin beriga waxaan joogaa meelaan kaa waco waa isu soo garin ummadda soomaaliyeed akhiiran dadka soomaaliyeed ayaan la hadlayaa oo qabaa'ilka ee shabeellada dhex iyo hiiraan iyo mudug iyo galgaduud dhulkan deggan ayaan la warramayaa waxaan idin leeyahay soomaaliyey run aan isu sheegno maanta waxa la isku haysto abiy axmed waa maqlaysiin hadda oo dhahaya waa inaan bad kombersary koryo hoos waa inaan bad helno badweynta hindiya kaalna badda cas kaalna badda cas iyo badweynta hindiyana inta ku aadan yaa degan annagaa degan eritrea nagula jirtay eritrea maxay dheheen carar noo imaaday dheheen soomaaliyey waxa laysku haysto waa dalkiin waa dhiiggiinna taa dalka diidiin waa laydin dilaa waa deeqdiinna waa diintiinna waxa laysku haysto annaguna mashruuc kale ajadna kale aan leenaha lama arko waa inaan adinka idin horayno waxna idinkagama rabno hal xabon idinkaga rabno ilaah ayaan uga rabnaa hal xaboo kaleo idinkaga rabno lama arko soomaaliyey jihaadkaas waa jihaadkii ow nabi maxamed ou oogay si uu u xoreeyo ummadda waa kii sayid maxamed cabdullahi xasan ou soomaali ku xoreeyey oo ingiriis dhulkan ka raray waa kii sheekh xasan barsane ou shabeellada dhexe iyo hiiraan ku dhexaayay waa kii culimmadii biyamaal ay ku haayeen shabeellada hoose waa jihaadkii war soomaaliyey waxa la idinku diraayo fircoon wuxuu yidhi nuqatilo abnaa'ahum wanastaxiyi nisaa'ahum waxaan dilaynaa wiilashoodan dilaynaa wuri gabdhahana waa ka tegaynaa maanta maxaa waaye wiilashaada ila dil waaye wiilashaada dalka ii diiday oo inaan ku gumaysta ii diiday oo inaan ku dhaca ii diiday ila dilaa lagu leeyahay doqonnimadaada adigana ku taaba maayo sababtoo asacabooleya tahay marka waxaa doqonnimaa ninkii adiga kuu diriraya ila dil in lagu yidhaahdo soomaaliyey intay wax garatoo muslimo oo wax fahmaysa waxaan leeyahay soomaaliya waxa loo diriraayo waa diinkiinna iyo dalkiinna iyo dhiiggiinna iyo difaacin wax laydinkaga rabana lama arko ninkii naga sheegayana janna u leeyahay ilahna ballan qaad ninkii noolna wuxuu leeyahay ciz uu leeyahay dhulkan korkiisa annagoo saaran meel waa la baxaa iyo meela la aada annaga dhulkan hoosaan u geli karna maahana sidiisa meel kama aadayn bataatan waxaas wax la sugaya maaha hoosinan aadnana kulli kulli ummatin ajal fa idaa jaa ajalhum laa yastaakhiruuna saacatan walaa yastaqdimuun cidda soo horumari karta annaga gurguurtana nama abuurin maraykana lama abuurin waxaan idin leeyahay soomaaliya maanta wiilashiinniyo mid aad aragtay oo ilaahay kitaabkiisii inta ku midoobay oo ku walaaloobay cadowgooda kaadka aad aragtid waa aragtaa meesha etoobiya dhigeen war dadkii idiin kacay waaye dadka laydinku diraayo maanta caqligu ha shaqeeyo dowladiinni waaye waxa dhalanaysa waxa soo muuqda oo sida waaga kaaha waaga ka bari ka bariyey waa tii dalkiinna idinkaga celin lahayd cadowga waa dalkiinna inaad ka aayinna ka tashatiin ood qabiil ka dhex baxdiin oo aad gobolaysi ka dhex baxdiin four point five inaad ka dhex baxdiin middii aad uga bixi lahaydeen waaye dowladdan waxaan idin leeyahay marka garabka istaaga etoobiyadii shalay aad ogeedeen midowga maxaakiimta berigii aad ogeedeen dowladdi noo dhalan lahayd maalintaas ee gaalkacaya xagga u dhaaftay xaggaana kismaayo saartay ee ayadoon dhiig ku daadan oo qabqablayaasha maali inta kale soomaaliya iswada raacday etoobiya nooga soo duushay maanta intay marayaan hazamad etoobiya waa tagtay maanta teenni waa ala taagan yahay waa ogtihiin khaza iyo waxa ka socda waa u jeediin maanta yahuud waxa ku dhacay niman yaroo jabhada aa dhulka la gooye asaa maraykan iyo yurub oo dhan inay u soo duulaan ee ay garab siiyaan ay ka maarmi weyse maanta meeshay wax u socdaan waa ogtihiin nibdadan ilaahay waa idin imtixaana marka soomaaliyay waxaan leeyahay dantiinna garta soomaaliyey ha u dagaalamina ninka ku qabsanahay soomaaliyay doqonnimadaas nala kuma yaqaan waxaad arkaysaa gurguurtaa marmar khudbaynaya wuxuu leeyahay walaalahayna waaye wiilashaayin waaye hadday noo soo naqdaan waxa weeye annaga waxba uma haysanno ilaahan idinku dhaashay waxaa loo noqdaa meelaad ka timiday xaggaan u naqannaa goormaan annagu ahaa jirnay nimanku inay isguursadaan iyo naagu isguursadaan dowlad ah goormaan ka mid ahaa jirnan u naqannaa goormaan hawaano etoobiya iyo kenya dalka ku sallimaysa goormaan ahaa isla ahaa jirnan ka tagnan u naqannaa goormaan baarlamaan baarlamaanku muxuu yahay baarlamaanku waa guri cibaado guri cibaado waaye maxaa lagu caabudaa dadka haweenooda lagu caabudaa dastuurka la sheegayana waa diiwaanka meesha yaalla fa in lam yastajiibuu laka faclam annamaa yattabicuuna ahwaa'ahum cidda diintan diiddaahu hawadeeda ayay raacsan yihin ee ogaabaa ilaahay leeyahy waman adlalu minman ittabaca hawaahu bikayri huda min allah in allaha laa yahdi alqowma alaalimiin sideedaba waa hawo waxa meesha lagu caabudayo dastuurka qabyada u jeedo maalin kastaba nima iyo yimaadou leeyahay walaxaan anigu rabaa waxaan wuxuu rabanu ku qoraa ileen waxa weeye dadku waxay rabaan ha lagu maamulo waayo baa hawshu dadku waxuu rabo lagu maamuli maaye haddii lagu maamulona walow ittabaca alxaqu ahwaa'ahum lafasadat isamaawaatu walard haddii qof kasta waxa ay rabto xaq waaye loo yiraa adduunka maxaa ku noolaanahay ilaahay kitaabkiisaa lagu dhaqayaa dadka ilaahay wuxuuna leeyahay soomaaliye akhiiran walaa tattabicuu ahwaa'a qawmin walaa tattabicuu soomaaliya ha raacina ahwaa'a qawmin gaala hawadeed qad dalluu min qabl horay u dhuntay wa adalluu katiira dad badanna dhunshay wa dalluu can sawaa'i sabiili waddadii toosnaada ka leexday ka leexdho oo ha raacina ilaahay leey war taladaas qaadha taladaasu tala shabaab maa tala kooba ku dukada maa war waa tala ilaahay intaasaan kusoo koobayaa wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي waayahay maxay tahay sababta etoobiya ay mudnaanta koowaad u siinayso inay la wareegto dekedda saylac taariikh ahaanna saylac maxaan ka naqaanaa waxaa idinku soo maqan qaybta koowaad waraysi laba qayb ka kooban oo aynu la yeelanay ibnu muflix oo ah aqoon-yahan soomaaliyeed بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين أما بعد أخي ورطة وأنا سلام هي دمانتين يا مسلمين أنتم وأنا سلام هي أنت كدب niyow aabi hadda etoobiya waxaan horta ku ogeyn oo iska caadiga ahaa weligeed bay sheegi jirtay unbay haysaa wax cusub hadda ay haysa ma ay jirto xaqiiqatan markii runta laga hadlana abiy axmed waa nin dhalanteed ku jira weeye dhalanteedkan sidiisaba qofku hadduu reality iyo xaqiiqda uu ka hadli waayo iyo hadalka dhabta uu waajihi waayo wuxuu ku noolaan hayaa uun dhayal iyo wuxuu ku noolaan hayaa uun riyo buu ku jir hayaa abiy axmed marka waa nin hurdahaya isagoo laami jooga oo laami socda maalinna ay tahay duhur cad ay tahay buu hurdahayaa sababtan saa ku lehayna waxaa weeye abiy axmed wadamada uu deriska leeyahay ee uu deked uu hadda uu guri kaga jiro waa uun laba wadan waa eritrea iyo soomaaliya elitariana duhur cad bay meel iska saareen way ka adkaadeen oo etoobiya oo intaa ka maanta asagoo haysta ka tira badan kana ciidan badan ay meel ku xidhan ay banaanka iska mariyeen soomaalina waa kasii horeysay haddee waaba tii bisadaha ka dhigta ee iyadoo cilmaani ah weliba la ogyahay marka wax waa u nin adiga marka hadalkiisa lasoo tuujiyo waa nin intuu un seexday isagoo seexday uun iska dhisay dabaq dheer dhistay dabiqi dheeraana uun markuu waagu beriyo waayey marka deedna uun dadkii yidhi xayd daaqo baan dhisay dabaqa xali aan dhisay ma aragteen intaa unba hadalkiis lagu soo aruurin karaa markii lasoo koobo
waayahay ibnu muflix badda cas ayuu soo hadal qaaday falanqeeyaashana dalal dhowr ah ayay carabka ku dhufanayeen sida eritrea iyo soomaaliya iyo jabuuti etoobiya ka waran halkee bay u socotaa marka si dhab ah looga hadlo damaceeda ku wajahan inay dekad u hesho dadkeeda
horta etoobiya waxyaalahan kaleento oo dhan waa waxyaalo islaiska soo qaadhayo oo marada la saarayo oo magaca loo sheegahayo maan etoobiya meesha ay ku socoto duulaankana ay ku tahay waa soomaaliya soomaaliya markii la yidhaahdana waa lasii kala qaaday gobollada ay etoobiya rabta inay qabsatay ayna rabto inay dhammaystirto intooda dambe waa gobolada waqooyi weeye in wax laisku khalda waa laga fiican yahay sababtoo ah koonfur nimankana way ka quusteen waxaan akhriyey waraysi uu bixiyey gaalkii madaxa diiraa ee sanaawi ahaa oon u malaynayo fircown hada alcasri inuu yahay aan islahay ama qof ka fircoonsanba ma jiro aan islahay maanta adduunka waktigiisii intuu isagu joogay waraysi uu uu maxaa dhihi jiray siiya wargeysyada qoladan reer yurubka mid ka mid ah oo la turjumaan hadda ka hor akhriyay waqti aan u malaynayo toddoba sano siddeed sano ka hor inay ahayd wuxuu caddaynayaa oo taqriirinayaa oo uu sheegayaa waraysiga uu leeyahay koonfur ayuu ahay rajada annadu laakiin waan ka quusannay sababtoo markay dowladda soomaaliya dhacday itixaad baa dhuunta noo galo oo naga hor istaagay itixaad markuu burburayna niman kawa daran oo ka musiibeysan baa soo baxay oo na baabiyo nag naga dhigay saa darteed koonfur waan ka quusannay awoodda annadu marka waxay hadda ku wajahan tahay oon rabnaa inaan badaha la wadaagno si indirecti ah oo aanan ismuujinaynin aan u isticmaalno una qabsano una maamulno aan doonayna waa laba maamul goboleed muusan qareen wuxuu yidhi waa somaliland iyo puntland labadaa markii laga sii tagana wuxuu yidhi juhdiga annaga awoodda anadu waa somaliland buu yidhi muusan qare wax barbare mayna ahayn marka tii uu maxaa la yidhahda ishee abi axmed hadda gacanyarihii wuxuu ahaa ninka la yidhahda mina zanaawi gacanyarihiisi buu ahaa tii marka uu mina zanaawi aabbihi asaga soo tababaray uu ka maqli jiray inbuu ku hadaaqahayaa wa ficlan wayna tahay haddii aysan nimankan ayn ka baqaynin inay nimankaasi hadday ku duulaan ay soomaali intay usoo gurmato nimanka yararka meesha kasoo dhex galaan dhibaato kaga imaata haddaysan ka baqaynin tamba ma taagnaateen wakti hore hore ayaa la qabsan lahaa maxaa la yidhahdaa zaylac iyo eriyada ku dhow oo dhan lala wareegi lahaa berbere mar la wareego inay baasanti ku yeesheen waad ogtahay baasantiga xaqiiqda dhabta ee runtaa marka hoos loo daadego ma aha baasanti kule way ka badan yihiin baasantiga ay ku leeyihiin dadka berbere ka badan bay ku leeyihiin waxaan dadka afka been loogu sheegayaa mooyaane baasantiga ugu yar somaliland baa kule berbera ambaron waxa ah nimanka dhibi walba ah labartuna etoobiya ah inta ugu yar bay somaliland ka qaateen laakiin dadkaa been loo sheegaya si aysi u kicinoo irbad sunoo suuxisa ugu dhanaya abiga marka warkiisan uu hadda wada ee uu meelaha wadwado yacni waxa weeyaan waa tixraac uu tixraacahaya aabihi asaga soo tababaray gacantana ka gacanta midigna uu ahaa oo saad ogsoon tahay abiy axmed markii cabdullahi yuusuf dowladdiisa ay kusoo duuleysay kusoo duuleysay soomaaliya labada kun iyo lixdii gacanyaraha ninka labaad ee sirdoonka etoobiya ahaa ina ogtay in kala war ooma hayeen ninka labaad ee sirdoonka etoobiya ayuu ahaa oo zanaawi midigtiisu ahaa ninkii soo tarbiyeyey ee wax soo baray mukhaabaraadkii kasoo dhigay zanaawi buu ahaa marka ninkii aabihii soo tababaray wuxuu yidhi dhoodaan maror tusiya dhabaha toosan mariyaaba siduu ula macaamuloon jiriya maamulku bari ardaygu meelo wuu oga ekaan macallinkiisiiye marka ninkana macallinkiisii buu daba socdaa tii unbuu ku socdaa waayahay ibnu muflix etoobiya zaylac dhowr jeer bay carabka ku dhufatay si gaar ah ka waran halkaa maxay u danaynaysaa taariikhda deegaanka nooga waranba horta saylax de waa loogyahay imaaraadka etoobiya ka talin jiray ee la dumiyey meesha laga maamuli jiray weeye saldanada muslimiinta meesha ahaan jirtay imaaraadku sabca saldanadu ahaan jirtay madaxdu ahaan jirtay ganacsi uga soo degi jiray ee hubka uga soo degi jiray الامارات الاسلاميه سبعه امارات كدي جيري ماخو هي سلقو اهيد وي waa loog yahay taasi taariikhda dheer ee madiidiga ay leedahay ee colaadda Ethiopia ay u qabto maadaama uu laga dumin jiray waligeed baa imaaraadkeedii waxa laga baabi'in jiray colaad ay u qabto waa qodob qodobka labaad ee iyadana kaleente ay meesha ay u taariikhda uga dhiganaysa waxa weeye waa meel istiraatiiji ah oo xagga Ethiopia markii la yiraahdo waa meel u dhow Ethiopia inay ka gasho aad iyo aad ugu dhow weeyaan oo istiraatiijiyad meel walba uga dhow meel hadda seel uga dhow badda Soomaaliya ma jirto waa qodobka labaad qodobka saddexaad ee ay etoobiya ay saylac ugu soo noqnoqonayso waxaa weeye saylac waa koone waa meel maxaa dhihi jiray gees ah weeye marka maadaamay gees tahay armi haddii meeshan aad wax ka heshaan oo jabsataan aad difaacan kartaan oo soomaalida intaad ilaha ku dhufataan aad ka xoogi kartaan waa qodob ayadana saddexaad meesha ku jira weeye qodobka afraad ee meesha ku jira waxaa weeye qabaaisha soomaalida ah ee hadda soomaaliya degan qabiilka degan saylac degan waa qabiilada ugu tawaryar weeye hubna ma haystaan gaadiid ma haystaan ciidan ma haystaan waxaa uma haystaan waa meel ay si sudfa oo degdeg ay ku qabsan karaan oo markaaba ay la wareegi karaan waa qodob ayadana afraad meesha ku jira weeye qodobka shanaad ee meesha ku jira waxaa weeye kilkilo duleelin ay qoladan somaliland sheegatay s n m tuugada ah ee muuse bixiyo gurubkiisa ah kilkilo duleelin ay ka haystaan iyo heshiis hoose oo dhaqaalo looga qaadanayo etoobiya in looga qaata la rabo afkana dadka la tuso la rabo ayadana waa qodob shanaad meesha ku jira waxaa qodob lixaad meesha ku jira ah oo kaleento qowmiyadahan kaleento haddii dhulkooda la raadiyo oo la yidhahdo dhulkooda xaggan kale ha laga soo galo waa inay dhul soomaaliyeed maraan laga soo bilaabo berbera ilaa iyo maxaa la yidhahdaa kismaayo inta udhexaysa meel kasta oo badda soomaaliya amarkii kasoo galaan halka ay kasoo gudbaan waxay maraysaa oo maxaa la yidhahdaa ii sheegay ay qabsanaysaa dhul soomaaliyeed inay marto oo dhulkaas soomaaliyeed ay ba ay dadkii dhex maraan bay noqonaysaa taasina ammaan etoobiya uma qabaan oo colaad sababta way og yihiin waxaa kaloo jira oo iyadana qodka leeyahato lixaad ama toddobaad qon kale waxaa weeye meesha iyada geeskaas ah waxaa ka dhow haddii ay badda ka qabsadaan oo meesha intay badda ka qabsadaan ay halkaa kasoo galaan etoobiyada kaleento marka etoobiya lagu leeyahay sideedaba etoobiyada kale oo jirta ma jirto waa looma ooyaan inta kale madaxa lagaga taagan yahay nimanka abisaniya la dhihi jiray ee tigre iyo axmaara ahaa etoobiyada magac dib laga bixiyey buu ahaa asalka nimankan abisiniya macruuf ku ahaayeen nimanka marka abasinia la dhihi jiray ee wadankan maamulka soo lahaan jiray ee soo xukumi jiray ee dadka soo gumaysan jiray ee ummadda soo baabi'in jiray ee abasinia la baxay tigre iyo xamaare ahaa haddii dhul dhul u dhow hadda oy laaci karaan oy meeshaa ka laaci karaan oon saylac ka ahayn ma jirto waa saylac iyo alatari iyo jabuuti jabuuti marka nimanka reer galbeedka haysto ilaa shan hayo oo in si degdega loo soo galo ma rabaan maadaama taa aysan rabin elatariana aan lagu dhici karin oo dagaalka hore la ogaa xagee jilicsan weeyo marka inoo dhow waa seylac inoo dhow intaasoo qodob oo la isku daray baa akhiwo meesha ku jirta oo etoobiya ay carabka ugu celcelinaysaa ugu soo noqnoqonaysaa uga hadlaysaa hami ogaga jiraa seylac intaasas kubayaas biirsanaysa waaya ibnu muflix abiya dagaal baa ku furan oo isaga iyo tigreega wixii kala qabsadeen waan ognahay iminka amxaarada baa foodda ay iskula jiraan ciidankiisa iyadoo waxaasoo idin oo culays ah haysta ayuu waxa uu leeyahay bad inaan helno waa noo muhiim ma ku muuqataa in mar hore soomaaliya uu si toos ah u qabsan lahaa amaba ula wareegi lahaa zaylac laakiin waxa iminka dib u dhigaya ay tahay culayska gudaha dalkiisa ka haysta way tahay taas laakiin dhowr qodob oo kalea jirta culayska gudaha gudihiisa ka haysta waa horta waa lambarka koobaad waa culayska gudihiisa ka haysta maaha culays waa culaysyo weeye oo saad ogsoon tihiin tigreegii heshiiskii lala galay heshiis dhamaystiran oo buuxa ma aha dadka looma soo gudbinayo oo looma soo sheegayo laakiin hawshu siday u socoto weli colaada tigreega way jirtaa waa arrin jirta oo gudaha etoobiya ka jirta waa qodob qodobka labaad nimankii axmaarada ahaa shalay intuu hubeeyey faani iyo balaayo uu bixiya tigreeg inuu ku jabiyo uu rabayna maanta asagii ku biyo keenanoo way ku soo laabteen oo walaa yaxiiqu lmakru sayiu ilaa biahli god khayaan aha qodin haddaad qodaha dheereen ku dhici doontaa moytay soomaalida dhihi jireen oo godkii uu asagu shalay tigreeg ku waday buu asagu maanta ku jiraa oo faana ku kacsan waa qodobka labaad saddexaad ee kaleento ee meesha ku jira waxa weeyaan dacfi iyo dhaqaale xumo oo low ah oo maxaa dhihi jira dhulka ah ayaa wadanka ka jira dhulka ah ka jira saad ogsoontihiin boqolkii doolar etoobiya wuxuu marhayaa labayo toban kun iyo siyaadu marhayaa hadda xaaliyan labayo toban kun iyo siyaadu marhayaa meelaha qaar shan kun buu marhayaa u fiirso yacni wadanka waxaad dareemi kartaa si u baaba'san yahay ardisababa shan kun lix kun buu marhayaa dhinaca tigray hadaad u gudubto ama xaggan suudaan xududkeeda usoo gudubto ama xaggan soomaalida aad u gudubto ama jabuuti xaggaa u gudubto ama dhinaca kastood u gudubto oo kaleento oon aan ka ahayn ardisababana labiyo toban kun iyo siyaado kow iyo toban kun iyo siyaado halkaasuu ka degahayaa oo marhayaa taa waxay deri u tahay marka in wadankii xakamihii loogu talagalay ee la rabo inuu xakamay inuu goostay oo ka baxay mar hadduu xakama marka wadankii uu ka baxay xakamihii uu goostay dhaqaalihiisana heerkaa uu gaaro oo gobol gobol la sarifa uusan jirin maanta doolarka uusan jirin heerkaana lacagtiisa ay saa u burburtay culayska meesha koobaad iyo labaad iyo saddexaad iyo afraadba uu isugu tahay waxaa weye waddanan dhaqaalo lahayn tabar ma yeelan karaa talabasa ma qaadi karaa jawaabtu waa maya qodobka kalente ee meesha ku jira waxaa weeye ee abi axmed hadda haysta waxaa weeye wuxuu samayn lahaaba waxa alla wuxuu samayn lahaaba laba qodob oo xagga soomaaliya ka jirta kaga dhacday ayaa hadda dhib dhib kasta oo etoobiya gudaheeda ka jira oga daran labada qodob maxay ahaayeen jabkii somaliland slm lagu jebiyey gobolka sol lagu jebiyey waa caqabad weyn oo wuxuu ku xisaabtamahayey inuu maxaa la yidhaha intay dhulka etoobiya somaliland qabsato asagoo ka saxdoodo laasqorina wuu ku xisaabtamahayey zaylacna wuu ku xisaabtamahayay labadan wuxuu rabay inuu maamulka somaliland intuu u maro uu labadaba bartaa ka dhuuqo inay hargeysa iyo tii berber way ugu jirtaa hadda isagu qayb ka qaataay labada kale inuu somaliland ka saxiixdo nimanka soomaaliya sheegtay ee s n ay labada ay laba laba tuubo u geliyaan marka saddex tuubo oo gudaha s n m ah inuu bartaa ka helo ujeedadu raba taaseed marka darbadan laascaano kaga dhacday darbad aad u xoog badan ba etoobiya ku noqoto ka daran midda ku dhacday s n m midda labaadna waxa weeyaan kuu dhameeyo waa nimankan dhallinyarada oo cabsi badan uu ka qabo aad uu uga cabsanayo inay kasoo gudbaan dhulka hadda maadaama oo khalkhal uu jiro oo xagga somalilanti khalkhal ka jiro oo xaggan iyo maxaa dhihi jiray bohol iyo xaggan iyo maxaa raayaan lascadi xaggan khalkhal ka jiro oo dhinaciisa ka qabaashis dagaal hayaan inay nimankaas soo dusaan oo asaga markaa balaayo kale ay dhinac kale kaga furanto intaas oo la isku daray baa abiya amalkiisa iyo wuxuu sheegay oo dhan yaa hortaagan abiya axmed waxa uu ku celcelinayaa in geeska afrika biyo macbaan siinaa buu leeyahay inaguna inaan bad helno waa ku qasbannahay ka waran etoobiya biyaha ka yimaada waxay awood u leedahayba inay xakameyso oo celiso gorgortan ay kula geli karto ummadda soomaaliyeed iyo si guudba dalalka geeska afrika ee uu badda ka doonayo waxaan aaminsanahay biyaha macaan uu sheegay waa labada webi ee midna juba markii soomaaliya la joogo midna juba noqdo midna shabeelle noqdo waana- waxaan ka hayno biya macaan hadda uu sheegayo inay jiraan u malayn maayo labadaa webi ee uu sheegahayana maba kama imaadaanba dhul ii sheegay ee etoobiyada hadda imaadaanba midkoodna kama imaado waa beenti wixii waxay sheegaan xukuma jiraan sababtoo ah dhulka kale intee dadka muslimiinta kale ay leeyihiin bay soo maraan webiyadan sida la ogyahay nimankaa dhul du- bu- buura oo oo mana ah oo balaaya ku jirto oo maxaan dhihi jiray qawye ah oo ilaahay weyn waxadkan uu sheegi kara xaalkaday ku nool yihiin marka tiis markaan u noqono tiis u raacno labadan biyaha macaana uu sheegayo hadduu maanta dabcan hor istaago ma hor istaagi karaaba taala waa maya waa wax alla wato wax alla watana cid hor istaagi karto oo bini aadana ma jiro wuxuu isku dayay webigii shabeelle imise biyo mareen baa loo biyo xidh baa loo sameeyey waxaan u malaynayaa ma saddexda mise waa afar goday duleedkooda mid baa imey barina imeyda maxaa dhihi jiray galbeed mise barina mid baa ah oo iyadana kor ka jirta goday duleedkeedana mid baa ah mid mid kale waa kasii koreeyaa saddex iyo afar midkood baa waxaa dhihi jiray biyo xidhaan buu lehay haddana waa kale waa qulqulahaya waa la celin layahay wuxuu celin karo oo maanta oo isagu hor istaagi karo oo wax ka qaban karo ama asaga awoodisa ama gacantiisa ku jirta ma aha hadduu gargoortan ku doonahayo oo uu isleeyahay bad baad gargoortan ku helaysaana waxaan u malaynayaa lafcad baa toobin ku haysaa baan maqli jiray warsameyn dhowrow dhowrka ma muuqda miyaanin laga sheegay marka niman nin asagoo meel cidlaa fadhiya un ii sheegay eh, dhaantaynhaya weeye Waa- waxaan ka maqli jiray wadwadaha soomaaliyeed ka mid a waa xoog doofaar u eriyo xoog dhaanta lagu tumay warkiisu waa war aan wax jira ahayn oo waxba laga soo qaadaynin oo wuxuu yahay uusan jirin weeye marka biyaha macaana uu sheegahayo hadduu ceshan karaa ha ceshado waa intaa un jawaab wax kale ma aha kaasi waxa uu ahaa ibnu muflix oo u waramayay warbaahinta alfurqaan qaybta labaad ee waraysigaanna habeen dambe ayaad dhegaysan doontaan
إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي waa hagaagka waxaa isa soo taraya dadka ka hadlaya damaca itoobiya ee xeebaha soomaaliya mid ka mid ah dhallinyarada gobollada waqooyi ayaa si xigmad leh uga hadlay damaca abiye axmed ee ku aadan boobka xeebaha soomaaliya asalaamu calaykum labadii kun iyo toddobiyo tobankii ayaa maalin nin adeerkayaanagoo sheekaysanayna ayaan la soo hadal qaaday arrimaha etoobiya iyo damac ay ka leedahay soomaaliya waxaanaan ku idhi ah, etoobiya waxaa suuraa inay dhulkeena intay kusoo duusho qayba ka mida qabsato markaasuu igu idhi adeer dhulkan oo in siyaasadda maanta caalamka sida loo deshiyey juqraafi ahaan waddan waddan ku duro dhulka qabsadaa ma jiro labadii kun iyo eh, labaiyo labaatankii eh, ruushka ina baray in inta waddan uu waddan ku duuri karo uu dhulka qabsan karo azerbayjaanna way ku xigtay waxaa markaa iminka eh, adduunka caanka ah sida israa'iil ba iminka ay wado waddanku hadduu awood leeyahay oo uu awoodo inuu dalka uu danta ka leeyahay awood ahaan wax kaga dhammaysto maanta uu kaga dhammaysanaya sida ruushka iyo azerbaijaan iyo israa'iil ba iminka ay samaynayaan kaasi waa qodob qodobka labaadna waxa weeyaan ah, etoobiya ninka lahahda abiy axmed waa nin ku xeel dheer abuurista mashaakilka markasta wuxuu abuuraa mushkilad uu bulshadiisa ku jeediyo mushkiladaas ama dagaal gudaha ha ahaato ama siyaasad dibadda ha ahaato iminkana si cad waa kuu sheegay in uu usoo jeestay eh, dhanka dekedda dekedda ugu dhowaa dayacanina waa saylac weeyaan bilxaqiiqa marka runta laga wada hadlayo waa saylac eritrea xiniya uma laha oo dagaal qaraarba kaga horeeya jabuuti waa wadan ay wadamada reer galbeedku dana badan ka leeyihiin ay ilaashanayaan oo kuma dhaco iyadana meesha qura dayacani waxa weeyaan eh, meeshaas la yidhaahdo eh, somaliland iyo dekedaas ay ilac waxaana taas sii raacaya in eh, markii somalilan ay jayna ku gacan saydhay ee ay taiwan la safatay ay samaysatay cadow super power ah oo shanta fito powerka adduunka ka mida oo cadow rasmiya ku ah chinana uu wax kasta hiliyo hoba isla garab taagayo eh, ninka la yidhaahdo etoobiya marka uu dekeda siilac dhankeeda usoo dhaqaaqo waxaa intaasi dheer etoobiya maanta inay ka mid tahay mid ka mida eh, isbahaysiyada adduunka ugu xooga weyn bricks inay ka mid tahay oo ruushia iyo china ay dibada ku hayso brazil iyo koonfur afrikana ay taageerayaan sidoo kale maadaama bricks ku biirtay reer galbeedka ayay si uga soo horjeesatay reer galbeedna maanta intay yimaadaan ilamaha inay difaacayaan eh, dhulka somalilan oo ay ka difaacayaan ama dhulka soomaalida ay ka difaacayaan eh, etoobiya kaasina waa qodob kale muhiima waxaa labada qodob uga socdaa in sidii berigii hore adduunka loo arki jiray marka wax weyn ay iska bedeleen in wadanka awoodda leeyahay haddii wadan yar wadan danka leeyahay oo uu ka awood badan yahay ama uu xoog danta kaga dhamaysan karo uu marayo etoobiya inay markaan isbahaysi u haysato kaasi waa qodobka qodobka xiga ee isna muhimkaa in lagu baraarugaa waxuu yahay waxaa soomaalidana ka dhaadhacsan aragtiyo taariikh hore ah way fiican tahay waa aragtiyo fiican laakiin waa aragtiyo waaqaca marka la joogaan waxba qabanayn waxaa ka dhaadhacsan soomaalidu waa geesiyiin oo dhulkooda etoobiyaan ma qabsan karo boqol iyo casacsan sano boqol iyo dhowr iyo labaatan sano inka badan buu dhulka aga haysta ethoobiyan ilaa haddana imikana waxaa la marayaaba heer loo qiraba la yidhahdo soomaalida etoobiya la yidhahdaba xataa kuwii degan ay soo aamineen inay soomaali ethoobiyan ay yihiin raayul caamka waxa la yidhaahdo iyo shacabkani uu dhimanayaa iyo dhulkiisa ma bixinayo waxaa tusaale inoogu filan maanta raayul caamka adduunka muxuu ka taraa haa soft power baa la yidhahdaa adduunka wax badan buu ka taraa laakiin marka dagaalka iyo waaqaca iyo goobta dagaalku ka socdo ay la yimaado waxba ma taro falastiin iminka markan ay israa'iil duulaanka cudwaaniga ku qaaday waddan kasta oo adduunka badigiisa wadamada adduunka badigooda mudaharaadaa ka dhacay maraykanka ugu badan ee taageeraya waa wadamadii ugu badnaa ee mudaharaadadu ka dhaceen israa'iil ee lagu taageerayay falastiin maxay u tartay falastiin waxba maraykanka kuma dhegeystay shacabkiisa mudaharaadaya maya adduunka kaleo dhan raayul caamka mudaharaadada ka dhacaya ma la dhegeystay maya marka ay siyaasad arrinku yahay siyaasada laysku hayaa raayul caamku wax tara laakiin marka dagaalku bilaabmay goobta dagaalka la isla yimaado wax raayul caam layihahdo wax tara ma jiro soomaali baa geesiyiinoo intay shacabkeedu yaacaan meel tegayaan ma jirto kaasna waa qodob kale muhiim in lagu baraarugo u baahan qodobka xigeen lagu baraarugo u baahan waxa weeyaan haddii maanta dhacdo dagaalkaas uu dhaco etoobiya ay duulaan rasmiya kusoo qaado dadka daaseyla iyo dhulkaas galbeedka soomaalida waqooyi galbeedka soomaalida ragga la tuhmaya la leeyahay dhalinyaro wadankooda difaacayo u dhimanayaba ay haystaan waxaad arki doontaan iyagoo dumarkiiyo iyo caruurta kaamamka qaxoontida la tegayo fiisayaal ka dhammaysanaya qaxoontii isu dhiibaya waa waaqicina sugaya maanta maaha waqtigii qofka soomaaliga ahay waddankiisa mooyaane wax kale aanu aqoon janis baaba halkaa uga soo baxay dhalinyarada maanta laysku hadlaynayo qodob kale kaa kasii muhiimsan waxa weeyaan etoobiyaanku markii ay magaalada muqdisho galeen labadii kun iyo lixdii dhammaan gobolada soomaalidu waa laysaga yimid dhammaan gobolada soomaalidu gurmud baa ka yimid dagaal qaraadh baa dhacay etoobiyaanka wati laga saaray maanta nin inu gurmanaya soomaalida kuma jiro soomaalida iyadii baa iswada cudwaanayo cadaawad iswada qaaday gebili markii lagu duulayo ama lagu duulayo boorama lagu duulayo nin usoo dhaqaaqaya ma jiro kalaascaanoodna usoo dhaqaaqi maayo ka girowa usoo dhaqaaqi maayo ka gaalkacaya usoo dhaqaaqi maayo kaga sasheeyana warkiisa badda soomaali ninka saalkiisa maanta dhibaato ku haysataa inagina waa layska nacsiiyo nidaam qabaliya laysu ka nacsiiyey sida awoodeed gurmadka laga filayo in soomaaliya o dhamme ay mawduuca wada ilaalinaysaana maanta ilama hamid soconayo inuu yahay qodobka xigee kaa kasii muhiimsan waxa weeyaan etoobiya markay kuwa imanayso ee dhulkaaga ay soo gelayso kuma imanayo ciidan etoobiyaan oo lugeynaya ku iman maayo waxaa ku imanaya nin aad garanayso oo in hebel hebela oo maanta raggaas siyaasiyiinta inoo ah ama qaar aynaan aqooninba ah oo reer hebel oo reer hebel ku abtirsanaya oo etoobiyaanka horkacaya maalinku etoobiyaanku soo gelaya awdal nin samaroona horkacaya maalinku soo gelayo burciya berberiya aagaa kusoo duulayo nin saaqa horkacaya laascanadii booda maalinku soo gelaya nin dhurbaataba horkacaya garowe maalinku dabac ka yeeshana nin majeerteena horkacaya magacii qabiiladeenana wuu xambaarsan yahay etoobiyana wuu adeegaya inaguna nidaamka qabrigaaba maanta diinteena iyo nagaga weyniyo waddankeenaba waxaan doonaya markaa inaan dhowrkaa qodob sidaa yaro kooban u baraarujiyo in haddii waaqicu sidan uu kusii socdo oo kuwan siyaasiyiinta sheeganaya meesha inoo fadhiya caloshushaqaystayaasha ahay aanay fakerin oo ummaddan aanay mustaqbalkeeda iyo ubadkeenu dhali doono inagu iyo toban sano iyo labaatan sano kabacdi mustaqbalkooda ka fakerin meesha la yidhahdo saylac iyo aaggaa ka agdhowey waxay noqon doonaan qasada cusub ee qarnigan koob iyo labaatanaad bilaabanaysa hore caalamulislaam wuxuu bilaabantay qaso qarnigii labaatanaad soo bilaabantay oo tanimikaba la duqaynaya ah berina waxay bilaabamaysaa xilli aan saa usii fogeen qaso cusub oo geeska afrika oo seelac magaceeda la yidhaahdo intaasaan doonaya inaan baraarujiyo asalaamu calaykum
إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو
idaacadda alfurqaan ayaad la socotaan waxaan ku guda jirnaa barnaamijka dhuuxa markaana waa xalqada kow iyo tobanaad ee xubinta caafimaadka xubintan habeen weliba hal su'aal oo muhiim ah ayaan ku weydiinaa doctor qorax abdulqaadir oo ah dhakhtar soomaaliyeed oo fadhigiisu uu yahay cisbitaalka guud ee jirib doctor qorax cabduqaadir kusoo dhowow xubinta caafimaadka su-aasha caawa waxa ay u dhacaysaa sidan dadyow kala duwan oo soomaali iyo qeyrkooda ah ayaa waxa ay aaminsan yihiin in caruurta jadeecada qabta aan isbitaal la geynin haddii ay dhacdo in la geeyana aan cirbad lagu duri karin sax miya arrintaas bismillah waa mahadsan tahay jadeecada waa cudurada loo yaqaano jailhood disease ilmahu ku dhacaa waana cudur uu sababo virus dadku waxay aaminsan yihiin ilmaha in xaafadda lagu haayo isbitaal aan la geynin haddii isbitaal la geeyin aan la duri karin waxaasi waa fikir qaldan ilmaha waxa waaye cudurkan waa cudur dilaa ah haddii la arko inuu cudurkan caddaado waa in isbitaal la geeyo isbitaal marka la geeya daawo waa la siin karaa daawada maxaa loo siinaa marka la isdhihi karaa maadaama cudurkan uu yahay virus annaga markaan dhakhaatiirnaha viruska ma daaweyno marka ayada ah waxaan daaweynaa mahadho wax la dhaho ama complicationka cudurka uu reebay astaamihii aan ka daaweynaa qofka sida qandhadii markaa haysay in laga jebiyo qandhada wax ilmaha dila ayada waayo waxaa kaloo kamid oo kaleeto pneumonia kale u kicinayaa ama brokiito ahaan uu ku noqonayaa marka cunugii in laga daweeyo malaariyadii ama cudurada kale uu qaba laga daweeyo yacni waa dhaqan caalami ah oo standard ah waana sida saxda oo buugta ku qoran waana la daweyn karaa wax dhibna ma laha astaamahaasaan la daweynayaa waa mahadsantiin وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا إيجابيا
إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو
waagaag mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ah iyo xubno reer galbeed ah ayaa ka shiray sidii looga hortegi lahaa mabaadi'da diineed ee ay ku dagaalamayso xarakada mujaahidiinta al-shabaab loona dhiirigelin lahaa wadaadaha dowladda federaalka cabdifataax oo arrimahaasi la socday ayaa ka waramaya aad baad u mahadsan tahay maxamed daahir calisow kulankan ayaa waxa uu maanta ka dhacay mid ka mid ah xarumaha dowladda federaalka ah waxaana daahfuray ra-iisul wasaaraha xamse cabdi barre waxaa kasoo qaybgalay dad aan badnayn oo isugu jira ajaanib qurbajoog dowladda federaalka ka tirsan iyo xubno kale oo shaqaale hoosaadyo ah xamse cabdi barre oo daahfuray kulanka ayaa waxa uu sheegay in ujeedada ee loo sameeyey ee shirkan iyo hay-adanba ay tahay sidii ay ula dagaalami lahaayeen waxa uu ugu yeeray fakarka xagjirka ah islamarkaana ay u sixi lahaayeen buu yidhi afkaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku dagaalamayso laakiin waxaa goobta ku sugnaa ku dhowaad toban xubnood oo haysta diinta kiristanka kana socda ee safaaradaha dowladaha reer galbeedka ee fadhigoodu yahay xerada xalane ee magaalada muqdisho iyo magaalada nairobi waxaa kale oo joogay mas-uul ka socday dowladda imaaraadka carabta oo isagu kaalin ku leh maalgelinta ololahan oo qayb ka ah ee dagaalka fikriga ah ama dagaalka warbaahineed waxaa kale oo meesha ka muuqday xubno ka mid ah dowladda federaalka oo haysta dhalashada maraykanka ingiriiska oo uu ka mid ahaa mustaf dhuxulow iyo xubno kale xamza kolkii uu sheegay in hay-adan ay howshaasi u taagan tahay waxaa hadlay cabdulaahi maxamed nuur oo ah ninka hogaaminaya hay-adan waxa uu sheegay oo uu goobta ka qiray in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku dagaalamayso mabda aada u saameyn badan sidaasi darteedna ay duruuftu ku xambaartay bal in laga fakaro sidii looga hortegi lahaa oo dadka looga hor istaagi lahaa oo tusaale ahaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay aaminsan tahay oo bannaan cad ay la taagan tahay in shisheeyaha wadanka jooga ay yihiin dad ajnabi ah oo aan ummadda ku diin ahayn oo soo duulay waajibna ay tahay in lagu jihaado dowladda federaalk marka waxay doonaysaa qodobkaas oo kale in dadka ay u sheegto in arintaasi ay waxba kama jiraan tahay shisheeyahana aanay wax dhiba lahayn sidoo kale xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa iyada oo soo qaadanaysa aayado qur-aan ah waxay mar walba ku celinaysaa in ay waajib tahay in dadka muslimiinta ah ay u xukuntamaan oo ay ku dhaqmaan shareecada islaamka ciddii shareecada islaamka wax ka duwan doonata oo qawaaniin iyo waxyaabaha noocaas ku dhaqantana ay diinta islaamka ka baxday marka arintaas oo bulshadu ay aada u garwaaqsanayaan ayaa dowladda federaalku ay doonaysaa tusaale ahaan inay u sheegto taas inay tahay waxba kama jiraan dastuurkuna uu yahay wax lama horaan ah oo casriga la jaanqaadaya sidiiba uu sheegayay wasiirka amniga doodishe wuxuu yidhi wax laga soo tegay oo quruntii hore ee lagu dhaqmi jiray ayaa ay doonayaan dadka inay ku dhaqaan marka hay-adan arintaas ayaa ay u taagan tahay meesha marka waxaa ka hadlay oo sida dagaalkaasi looga qaybgeli karo afkaaro ka dhiibtay dadkii maraykanka ahaa ee kasoo qaybgalay safaaradaha ka socday oo haween xataa aan asturnayn ay ka mid ahaayeen inta badanna erayga la isticmaalayay ee sloganka ama halkudhigga ahaa wuxuu ahaa dariiqa toosan tubta toosan ee in laga shaqeeyo dadka lagu hago cabdiqaadir somow oo ka mid ahaa wadaadaha dowladda federaalk ee kasoo qaybgalay kulanka isagu waxaba uu yiri arintan daliil ayaan u hayaa oo waxa uu soo qaatay ayad qur-aan ah wa ana haadaa siraatii mustaqiiman ayuu soo qaatay marka dadka aragtida ka dhiibtay ee baraha bulshada isticmaala midkood ayaa waxa uu soo qoray dariiqa mustaqiimka ah suuradda faatixada waatan allah mar walba oo salaad la tukanayo ay muslimiintu ka baryaan inuu eh, inagu hanuuniyo dariiqa toosan kadibna waxaa allah laga magangalaa buu yiri isla suuradda faatixa dhammaadkeeda kuwa uu u carooday allah subxaanahu watacaala ee yahuudda iyo nasaarada ah marka wuxuu leeyahay bal ha la iswaafajiyo in dowladdu ay tiraahdo dariiqa toosan tubta toosan ayaa aanu ka shaqaynaynaa afkaaraha eh, jihaadka ayaan ka hortegaynaa iyo reer galbeedkii iyo dadkii kiristanka ahaa iyo safaaradihii oo tubta toosan lacag ku bixinaya afkaaro ka dhiibanaya saa iyo saa ha la sameeyo oranaya bal ha la iswaafajiyo buu yidhi tubta halista ah ee reer galbeedku ay naga celinayaan iyo tubta ay noo wadaan maxamed daahir marka ee hay-addan dadka aadka ugu dhown daloola dowladda federaalk waxay leeyihiin eh, ma ahan wax cusub oo waa n g o ay ra-iisul wasaaraha xafiiskiisa rag ka mid ahaa iyo madaxweynaha oo la isku keenay oo halkaa shaqo abuur looga sameeyey si ay qandaraas een maaragtay uga soo qaataan dowladaha inta badan daneeya arrimahan la dagaalanka ee mabaadi'da ee jihaadka saan horey u sheegay kulanka kama soo qeybgelin een, wadaado la yaqaano marka laga reebo somow iyo rag la mid ah taasna waa midda keentay mukhtaar robow oo kelimad aad u kooban jeediyey inuu codsado in wadaadaha kaalintooda la siiyo hadalkiisa waxaa laga dheehanayay in dowladda federaalka aanay majaal u ogolayn eh, wadaadaha eh, inta badan la shaqeeya mukhtaar waxa uu sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab lagula dagaalami karayo in lala doodo oo kale in lala dagaalamo iyo in laga hortago mabaadi'da jihaadka ee ay faafinayaan marka hadalkaas uu sheegayey ee xubnaha reer galbeedka aad bay eh, u fiirinayeen mukhtaar warka uu sheegayana ee noodka si boobsiis ah ayay u qorayeen Een, sidoo kale waxaa meesha ka muuqanaya ninka hogaaminaya een, hay-addan waxaa lagu magacaabaa eh, cabdulaahi maxamed nuur wax eh, khalfiyad diineed eh, ma laha bay leeyihiin dadka aqoonta u leh oo cabdulaahi ma aanu soo baran diinta islaamka haddana waxa uu leeyahay diintii ayaan saxaya taasna waa ay ka muuqatay eh, kulankaasi sidoo kale meesha diinta islaamka lagu saxayo waxaa hogaaminaya oo goobjoog ah dad aan muslimiin ahayn oo reer galbeed ah oo safaaradihii maraykanka iyo ingiriisku ay ka mid yihiin marka maxay tahay diinta la saxayo maxay tahay diinta khaldan ee al-shabaab ay wadaan iyo diinta saxan ee safaaradaha maraykanka iyo ingiriisku ay wadaan su-aalaha ay dadka aadka isku weydiinayaan ayay ka mid tahay sidoo kale waxaa meesha joogay nin ka socday imaaraadka carabta oo mashruucan ee dhaqaalaha ugu badan isagu ku bixinaya dadka qaar ayaa eh, oranayay iyaan la dhayalsan eh, ninkaasi imaaraadka ah iyo eh, kaalinta ay ku leeyihiin la dagaalanka waxay ugu yeeraan mabaadi'da ee jihaadka in laga hortago sababtoo ah imaaraadka carabta yemen markii ay ku duuleen oo maraykanka ay la socdeen ee waxay laayeen in ka badan afartan culimo oo wadanka yemen ku noolaa oo dadka beri jiray tafaasiirta axaadiidta ee ummadda ee khudbadaha jimcaha ku baraarujin jiray xaaladaha la taagan yahay u sheegi jiray bale xataa culimadaas ee intooda badan ma ahayn culimo oo jihaada oo dagaalanta balse bulshada ayay tarbiyanayeen marka imaaraadku isagu wuxuu wataa ee, siyaasad ah in culimada laga takhaluso oo waxay aaminsan yihiin dagaalada jihaadka iyo waxa ka socda een, wadamada maraykanka uu ku duulay in ay ka dambeeyaan culimo marka in culimada la laayo wixii soo harana dasaatiir la siiyo oo la yiraahdo een, kow laba saddex qaabkan iyo qaabkan iyo qaabkan u shaqeey waxan iyo waxanna ma ka hadli kartid aayaddaas ma tafsiirin kartid suuraddaas tafsiirkeeda ummadda looma shey qaab noocaas sida laga dhigay culimmada imaaraadka carabta oo kale sida loo laayay culimmada wadanka yemen oo kale oo dadka qaar ee aadka ee, ugu dhoondaloola umuurahaas waxay leeyihiin haddii aan laga hortegin imaaraadka carabta ma jiri doonto in wadaada intuu magaalada muqdisho ka istaago oo uu inkiro munkarka iyo fasaadka iyo dhaqan xumada iyo umuurahaas inuu ka hadlo ma dhici doonto ayay leeyihiin ee dadka waxaadna la socotaa imaaraadka carabta in uu qeyb ka yahay duulaanka soomaaliya lagu soo qaaday dekada berbere isagu uu haysto dhaqaalo yar uu siiyey maamulka somalilan ciidamada dowladda federaalka ee mushaharaadka in intooda badan isagu uu bixiyo qaybo ka mid ahna isaga ay si toosa u hoostagaan oo uu kusoo tababaray wadanka uganda iyo dalal kale imaaraadkana sida lala wada socdo dadka qaar ee carabta xataa aqoon-yahanadooda waxay yidhaahdaan waxaa madaxdooda ku dhex lifaaqan dad lasoo diyaarsaday oo asalkooda ee reer bani qureedo ah oo yahuudda kasoo jeeda markaa kursigiina way ku fadhiisteen magacii imaaraadka carabtana way wataan islaamkana way baabi'inayaan waa kuwan hadda ee cambaareynayay muslimiinta falastiin ee dagaalamaya halkay xataa calal aqal ay u tacsiyeyn lahaayeen oo waxay leeyihiin iyaga ayaaba khaldan marka kulankaasi ee maxamed sidaa ayuu ahaa xubnahaasina waa ay joogeen ee diinta islaamka ayaana ee lagu saxayaa ayuu cinwaan ku ahaa
إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو
guud ahaana caawa intaas ayaan kusoo afmeerayaa barnaamijkeena dhammaanteennaba sidaasiyo fi amaan illah wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم